runtii waxa waaye waxaa aad ii dhex qaaday kooxdii fanaaniinta abwaantarash kooxdii koonfur galbeed heestii ay qaadayeen runtii waa hees aad iyo aad iyo aad waxa waaye ay aad ii soo jiidatay ereyadii heestaas oo ka hadlaaya isku duubnida shacabka koonfur galbeed
isla dohownen dadow isla dohownen wali haytay hees hees dhaafti miraa keerta muusikadii iyo wiliba id intaba iska foogsati mayaantiye lala darjiigodow wadani waltareen eh dadshay i dadshay unduuban badanshay dadjiigayaas waana ka abuuraas wadaniya daljeelaan i ini isu aamina araadiis langdheegay heestun dhagaashay kadhiidi bakolkoonu howlanku qabna ini isu dhinijaadiiday mayweeli miraye ku suubsantiya wali haayana haano ka fidhii miisaan afmaaladi alifi yo ka ibraayeen sida umato kolkiya iska duubanta afaaf lahankumooda aan lahayna aylaniinka daba korna kasanje sihil yow haanka gudugaa korna dhiniga nabadiye oofshe taabya i daagye walbarashoodye sanaadiya i ilmishe wal haankala baha korta dooshee anka dareero koro dirisye i higaasjareeshe beec mushtariyee in iska dareero koraan dood ii dacwo laang tartiibto iniska mootii koraan yeedoo eeraab laang ete daraaw laninka howaayo korna andhikaalshee gabalkaas may ka qaadna sidiiya dareenka dadka gabalkaas rooga onkeedii toolatoo ee yeeda haatow lalama saali karo afdad ha kubatii mayka ka soodayna welina goonoon haatay fanaaniinta arlahadii koonfur galbeed u horboodaw afyaalka wiinaya ilaahya wiina waaxid ee magaajii lahaayaw maxamuud xaaji maxamed tarash oo kontonsina kureed goosan usulun oo fanaaniin yaryar eh barbaarkuri i gabar iniska jaraan hasaari faqayka maraayka murtidii i fanka reer koonfur galbeed laka owlaaliyaw ee beledkun baydhabo kolkii garab iyo gaashaanyo ku heleen mas-uuliyiinta koonfur galbeed oonka horeeyaan madawiinaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo guddoomiyiga golo wakiilada koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye haana soo naqdeen ulhaykii inka horeeyey deegaanadan koonfur galbeed ee reed indayaan fankii iyo fanaanka afyaalka iyo kirsuubiyaalka laashimee iyo gobaytooda afmaalka kanool dhulka lamaadajiin ee webiyaalka jubba iyo shabeelle isbi oolgey hadalshay mahayna afwadla ku eri aabaqooyowka fanka arlaadii iyo walbarashooda aman dembi hilmaame humuku ekii lahay waa ka bari ili dareel anka dhiidi dhugoob jaro kuleel daari kurhura waa kanka bari kolkii usa aragi diidaneegii koronkahowka fanka arlaada koonfur galbeed madii fanaaniinta arlaadii koonfur galbeed i aawsho usa horbooda maxamuud xaaji maxamed tarash manweyn in i jaartay dowlad goboleedka koonfur galbeed ulhayjo cabdicasiis xasan maxamed laftagareen inti min wahadyo unlayin dowlaada koonfur galbeed koldhow indhisaas hadalkii madaweynaaga bilon agosto dhatiye usi kujeedii beledkun baydhaw kol usukub ibgaraaye bandhigii fanka i walhabiyowka deegaanada koonfur galbeed waana fuli isla dheegnoy kasankii korjari iyo kii gudaagaana ka jari wa siyo on eraan horlay on uursadeenna unina libintaas hayno hambalyo hambalyo war eed iyo eedu feylayala suubii war sharafeela suubii dadka soomaalida warayna ku baday lankasta wara ii isu sheegeen koobaadee mid sheegna lanka sheego wada dhaqankan kafayna soomaaliya iskule soomaalidun dhaqan lata gaar ahaan reer koonfur galbeed dhaqankan kafaynayadiin
Bye.
heestungo weli habbatay lamaada kun tumihi siyeedkii welina habeeyey guusan faneedka iskaaladeen ee walaalo bay hawban i garbooda muusig baan haana soo iska darsidii fikir agle yeedoo taasna ka dheligii kuliyo onriikada waayeena ummado koonfur urus midnamalaantiyo weli dhowanto weligeed kusheeno korte i hoobo isla dowahaan sidii yeewal tareen ankanagadu korta dadka iyo dalka kolka anagsan lahaa heeska hees dhaafi misku ernee wal eri lanwaaheyma ernee umutu dheegday hortiyoo laku qaadi sidiyo unkadhega raariyeen yamaatiyaasa ini heeska eyi koo lan damiir ii wadaniyid dad id dal jeelaanlee maddiibo ambedelaasa heeskun waana markiibon eraw heestun alow hees dharangu waana istaahile ini lakuwaalo astaanta hooba ma ee adaleeto waa ku hadalkii guddoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed cabdulqaadir shariif sheekuna maye ku eri heeskun isidiya anmudunta amboonay istaahil ankaatay ini dowlad goboleedka koonfur galbeed annagata heeskun hees kolkasta lahanqaadadaw astaan qaran umato inis dumaasa midnimadiyo i wada jarsoona waltareen maada ankeeta
ugu dambayntii waxaan rabaa inaan inaan laba arrimood aan kaga faa'iidaysto halkan runtii waxa waaye waxaa aad ii dhex qaaday kooxdii fanaaniinta abwaansarash kooxdii koonfur galbeed heestii ay qaadaayeen runtii waa hees aad iyo aad iyo aad waxa waaye ay aad ii soo jiidatay ereyadii heestaas oo ka hadlaayay isku duubnida shacabka koonfur galbeed insha allah waxaan rabaa shacabka koonfur galbeed inaan inaan wax ka qaadano dardaarankii fanaa abwaanka iyo kooxdiisuba halkan ay ka soo jeediyeen inaan tusaale u noqono midnimada iyo wadajirka shacabka soomaalida midnimada inaan halkan inaan ka bilaabno shacabka soomaalida koonfur galbeed ku dhaqan inaan ka bilowno in inaan gaarsiin ilaa iyo dhulkii ugu dambaysa meel walba qof walba oo soomaaliya u jooga astaanteena inay noqoto roor reer koonfur galbeed maxaa lagu yaqaan marka la yidhahdo koonfur galbeed soomaalida ka soo jeedaan waxaa lagu yaqaanaa dad midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ka shaqeynaya insha allah taas inaan dardaarkaas inaan qaado runtii mudan madaxweyne codki waxaan soo jeedin lahaa in wasaaradda warbaahinta xusuusta raadiyo koonfur galbeed laga codsado ama loo soo jeedo in heestaas ay noqoto hees afar iyo labaatanka saac markaysan barnaamijyo aysan soconin raadiyo koonfur galbeed saaran si ay shacab ay u dhegaystaan mar walba ee baraarujin inay ugu noqoto madaxweyne taas iga codsi waayo inaad inaad amarkaas bixiso ebedjee madiina mas-uul ini hakaha dhiirigelinta heersha inta deerawna ini dhagaashoo ka tafijiyey afmaalee deegaanka heesyo suubiyan taasoo kolkii guddoomiye cabdiqaadir shariif sheekhuna maye hadali kuweeli weedkiis too taariikhda keedka afyaalee ku gali meeldahabe dooshayna kaalan maadda kuwaali afmaalka fanka koonfur galbeed meel goonahaan ina anka qoreen ebedsooniyo townaada doonaan maana anhilmaamo doon townaadayan gudi guyaala intiibo afmaal jara keesuubiyahooga fanaan edmay heestaadaw masaxbu fuulo weerta cabdiqaadir shariif sheekuna maye i inhiiliyow ku fanka i fanaaniinta koonfur galbeed madaweynaaga koonfur ursa cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maad shooyaaloy ama halwaayoy tubaaliyo madalaaso xariigda afyaale i heegaytana baaldahabe yaka abtuwaayan waxaan rabaa inaan intooga mahadceliyo fanaaniintii labada nooc oo ahaa fanaaniintii koonfur galbeed iyo fanaaniintii ganaalkee sida quruxda badan oo u hanuuniyaan dadka ay u wacyigeliyaan ay waxa fiican u tilmaamaan oo wixii ku habboonaa u sheegaan oo ay u qaadteen waajibkooda oo laga rabay oo abaabulka bulshada iyo fuginta iyo wacyigelinta iyo hadiyiinta dadweynaha ahaa sida fiican ay u gudteen iyo mas-uuliyaddaas iyo ammaantaas waa ku mahadsan yihiin iyo toosintaas iyo tusaaleyntaas masar aad ugu mahadsan yihiin labada kooxoodbo واحدة من فرق البيترة أشباه
Thank you.
sabeey taariikhda fayliye is abtugaasi ee dadma abtugow sida tan haadow lamaada mas'uul koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo cabdiqaadir shariif sheekhuna amaye fanka inkihiiliyeen adiina townaaw taasaha isla dahownen dadow isla dahownen heeskii dowlaado ulhaaye andooreen iniya nagata astaanta midnimada dadka dagaawlamaada weba jubba i shabeelle degaleediyo eb koonfur galbeed ciidanka mahadsantiin sida faa'iidaysiniin dhegaysatay